اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وأما الإجازة للطفل الذي لا يميزه فصحيحة على الصحيح وأما الإجازة إجازتي للطفل المير وحلو إجازين أيين الذي طفل أصول لا يميزه أن وحكى لسوعهين أما أن تمييز لهين ولي أن قراد يلن taas fa saxiixatun ijaazada difliga caynkaasi in tamiiska lahayn wax loo ijaaseeyaa mid saxiixa weeye cala saxiixi markan qabano qaadanoon ku soconno qowlka saxiixa ah alladii qowlkaasoo qadaca bihi ay gooyeen oy jasmiyeen alqaadi abuayibi qaadiga inagu soo noqnoqonaya markan meelahan joogno waa bal matalan qaadiga abuayib iyo alkhadiibu khadiib ay jasmiyeen oy gooyeen oo iyagu khilaafka may gelin waa saxiixun ay yidhaaheen khilaafan mukhaalifiina xaalanay kuwa khilaafaya libacdihim barkood oo culimmada qaarkood oo yidhi kol haddaan ilmaha yeerisaynu soo maray samaaciisu ansaxayn kol haddaanu tamiis lahayn inay samaac waqti la tiriyo oo u ansaxo waxay ahayd ku xidhayd markuu tamiis yeesho kol haddaan samaaciisiba ansax ahayn ijaazadiisina ma ansaxayso iyagoo baltaa ku tacliiliyey ama ku cileeyey barhkaasi inagoo kuwa khilaafayna markaa ijaazadan oo kale suurooyin kala duwan malaa qaradka culimmadu ay u waasiciyeen ay u fudaydiyeen wuxuun baabu ahaa si isnaadkan silsiladiisa ay usii baaqi noqoto oo dee qayb dhan oo asaanidii ka mida maanta xidhiidhay ayaa waxay ku xidhiidhayba waa ijaaso haddaan ijaasadaasi jirinna may xidhiidheenba qaybtaasi may xidhiidheenoo bal tawasucoodan badaneese ilmo yaroo noocana iyo waxyaalo aynu barhkood soo aragnay amaan arki dooniya ay iska fudaysadeen ama ay waasiciyeen waa si uu usii baaqi noqdo silsiladan isnaadka ee ummadeenna khasaa'isteeda ka mid iyo waxyaalihii ummadeenna la goonida ahayd ee ummadaha kale ay kaga dunaydba taasba weeye hortan marka waxa weeyaan ilmihii yaraa bal marka ijaazada ruux macduum ama waxaa macduum oon jirin wax loo ijaasaynaya shalaytaynu soo aragnay haddii in iyaga si toosa loogu ijaasa macduumkaa si toosa loogu ijaaseeyo dee maba jira iyo haddii lagu cadfo wax mawjuud oo kaleba bal wixii ku sugnaa shaleetaan soo aragnay iminka halkan ilmihii yaraa een tamiiska lahayn weeye waxay halkan uu sheekhu inoogu sheegayaa inay saxiix tahay ijaasadaasi kolle qolooyinkaa badan ee tan jasminaya bal ciddan diidan waxay iyagu ku diidayaan sheegnay uun mooye dee iyaga wujhatu nadarkoodu waxa weeye oynu horena iyada qayb kale uga soo aragnay markani ruuxu uu wax taxamulayo ama wuxuu xambaarayo shardi ma aha inuu ehel u yahay bal matalan dee riwaayadii oo kale oo sidaa daraaddeed baa ilmo yar oo kale iyo ruux xataa aan markaa muslim ahayn iyo ruux faasiqa iyo taxamulkooda ay u dee tasxiixiyeen ama uu ansaxayay laakiin ahliyada waxa loo shardiyaa marka uu ruuxu cid kala gaadhsiinayo gudanayo marka walow tani suuradii xataa ahliyada taxamulka u yeelaysayba aanay ahayn oy tamiisba aanu jirin ee samaacii ama qiraa'adii calaa sheekh iyo tanna isku mid maaha oo samaaca iyo qiraa'adaas iyo ruux kaa maqan oon meelba la joogin oonay meel wada joogin samaaciisu ma ansaxayn qiraa'adiisuna ma ansaxahayn ijaasadaseedee ku qaa'iboo maqanba waata wax loo ijaasaynayo markaa waxa ay tahay duun si bal marka uu ehel noqdo inay mar kale kuma warinayo waa marka uu weynaado ee uu wixiina u baado ayaa isagii wax laga naqlinaya ee ehel riwaayo uu noqdo si uu ijaasadaa yaridaa loo qaaday isagii ma qaadan bee waa loo qaaday wuxuu gu wariyo unbay adugu bal u tawasuceeno dee kollayna culimmo aadu badan baabay ijaasaadkood iyo kutuba qaarkood ay ijaaso u lahaayeen wakhtiyadaas unbaa loo xambaaro inta badan dadkoodaan la dadaali jiray oo wakhtiga inta aan leegiin bay culimmada kalee jirta ay bal maalan oo markaas dee culimmadii ama asaaniid sare leh ayay ijaaso ugaba qaadi jireen oo markaasay dad badan oonay dib ulaba kulmin ama aanay aragba iyagoon ina aragtay ictibaar la maahe ayaa ijaazadooda loo ururin jiray bal markaatan iyagoo jaanibkaa eegaya ayay tasxiixiyeen koley laakiin waqtiga ijaazadan uu isticmaalaya waa maruu ehel u yahay oo uu roonaaday oo dee bacdalbuluuq oo dee isagii bal ayuu isticmaalayaa iyo waqti damboon buu isticmaalayaa marka hore in wax loo ijaazeeyo kan haddii iyadoo xaaladanba ay tahay bal way bannaanta idhaah qolooyinkan kalena waxay ku celeeyeen waa taan aragnay laakiin waxay leeyihin farqi waa u dhexeeyo ijaazadii ku qaa'ibo waa loo ijaazeeya laakiin samaac ama cardi markaa ku qaa'ibo kama ansaxayn oo kolley layskuma xidhi karo samaacii iyo tan layskuma xidhi karo bal markaa taasba wey shaarixu xoogaa buu soo yar dhigan oo masaa'il aan matay noogu sugnayn sida kaafirkii oo kale haddii wax loo ijaazeeyo bal maalan waana hadalbo nin saasoo kale ay dhacday dibaaqdiina magaciisii lagu qoray dabadeedna soo islaamay oo wixii bal markaa ijaazadiisa hore wax kuba wariyey oo ciraaqi iyo sheekadiisa ay wax kaba maqleen baa xagga hoose dikrigiisu inooguma sugan yahay bal faasiqiya mubtadiciya ijaazadoodina waa dhiganaya xataa xamligii oo kale oo dee suuradii macduumkii ka yar sokeeya laakiin weli dee wax la ogyayo inuu dee waxweyaan uu noqon doono caadi kuwa soo dhalan doono ama nolol iyo in kalena war looma hayo bal ijaazadeedna waa idi ugu taalaan laakiin cibaar ay dhacday ma garan karo kuwiina inuu dhacay keegoo mislaa dee nusqadeedna oo kale waa nusqa yara bal maxaqaq ahayd cibaaradaasi halka xamliga markuu kaba hadlayay ciraaqi baana hadal kale qaaladinuu soo celcelinayo ayaa wuxuu ihi waxaan arkay sheekh iyagii calaayo la weydiiyey xamli macaaboye macnaa waxaa loo soo gudbiyey waraaq ay ku qoran tahay laba isqaba oo labadii waalida iyo janiin markaa ama xamli ay dee xamligoodiiba ah markaasuu ijaazadii wuu wada ijaaseeyey laakiin sheekh kale uu raaciyey waatan uga jeedee inuu suuradaasoo kala qoray ajastu lilmuslimiina fiihi ma garan karatiinana inay saasi taallo laakiin sawaabka ayaa ahun ajastu lilmusammayna fiihi macnaha waraaqdan istidcaa ciddii magac leh ee wax weeyaan magacaaban ayuuman u ijaasay wax kula ixtiraasaya haddii xamliyna magac ma lahay xamligii magac ma lahe waxa loo soo gudbiyey waa ciddii magaciisu ay meesha ku xusan tahay marka xamligii uu meesha kuma saaraya muslimiina baa ii dhacday waana dee dabco yar muxaqaqay ahayd hadda idiin dhacday waa lilmusamayna fiihi wey bal halkaa difligii baan kaga baxaynaa asaadisu noocii lixaad ee anwaacdii ijaazada kaba midi ijaazatu maa kii ijaazadii weeye lam yataxamalhu aanu xambaarin almujiisu kan wax ijaazaynaya biwajhin ay biwajhin min awjuh taxamul waj awjudaha taxamulka ka mida weli aanu kuba xambaarin maxaana taa loo ijaazaynaya alyaruyahu si uu wariyo almujaazu kan isaga wax loo ijaazaynaya uu isagii uga wariyo mujiiskii idaa taxamalahu marka uu xambaaro almujiizu kan wax ijaazaynaya uu xambaaro tadlaa suuro kaloo aad u qariib ah laakiin dee ay mancin doonaan si ay noo soo socota waxa ay tahay ruux baa ijaazaynayo ruux kale uu ijaazaynaya waxa uu warin doono waa dee markaa dee baciidkaan diri doonadii oo kale waa wuxuu warin doono ayuu leeyahay waan kuusii ijaaseeyey welimaba warin isagu oo wuxuu ijaazaynayaa waxaanu waj awjuhu taxamul ama samaac ha noqoto qira'a ha noqoto ijaazo ina aanu xambaarin markaas maxaana uga warinayaa si kan loo ijaazeeyey sheekhan wax ijaazaynaya marka uu wariyo hadduu ama waxaa riwaayo uu yeesho uu dib uga wariyo haddaan wariyo waxaas ama kitaabka naqli u helo adigana waan ku ijaazeeye weye suuradaasoo kale ijaazatu maa wax ijaazadii lam yataxamalhu aanu xambaarin almujiisu biwajhin waj min awji taxamul ama samaac ha noqota ama ijaazae liyarwiyahu si uu wariyo almujaazu ay almujaazu lahu waa kan loo ijaazeeyey idaa taxamalahu marka uu xambaaro almujiisu qaala alqaadi ciyaadun markaa waxay noqon haddii tii hore ay ahayd alijaasatu lilmacduum tii aynu soo maray ee casharkii shalay inoogu jirtay waa wax macduum oo wax loo ijaaseeyo tani maxay noqon alijaasatu bilmacduum wax macduum oo la ijaasaynayo maba jiro wixi wax la ijaasaynaya ruuxi inama wa taxamulin haddana waa la ijaasaynaya taasi hadday ku macduum oo wax loo ijaasaynayo tani waa wax macduum waa wix la ijaasaynayo wax macduum oo la ijaasaynayay noqonaysaa waa cibaaro sakhawi lahaa marka qadal qaadi ciyaadun qaadiyo ciyaadu wuxuu yidhi waa imaamka macruufka kolleyna halkan hadalkiisan inoo soo noqnoqonayaa kitaab aan weynayn oo al-ilmaac la yidhaaho ayuu leeya oo madbacaysan kitaabkaasi waa kitaab dee cilmigan musalaxaan haynaa laakiin intiisa badan iyo mucdamkiisu waa abwaabtan ama baabkan aan ku jirno anwaacu taxamul baa jumligiisu uu kitaabkaas uu matala ku tacalluqsan yahay markaas kol hadduu kitaabkii uu halkan noocan aan hayno uga khaas yahay ama intii badnayd uu isaga kaga hadlayo suurooyin badan ayuu balmatalan kolkol kutubtan dee anwaac badan kulminaysa ee musalaxii si guud u dhigaysaa aanay iyagu sii tatabucin buu tatabucayaao waa dee noocan wax ku khaasa ama intiisa badan baa ku khaasa alilmac waana madbacaysan yahay kolley oo kitaab macruufa qaadiga halkan waxaa leeyahay meelahan qaadiciyaad uu imika meelahan kaga soo noqonaya waa kitaabkiisaas wey mana weyno kitaabku qaadiyu ciyaad baa wuxuu ihi lam ara man arag man shaksi takalama hadday fiihi tanfigeeda oo noocan oo ujeedadu xagga xukunkiisa hadday tahay waa ansaxaya iyo ma ansaxayo dee culimmadii meelahan kaba hadli jirtay axad culimmada ka mid oo kaba hadlaya bal hadday ijaaso sidaas ay dhacdo anigu ma arag buuri wa ra-aytu waxaan arkay bacd almuta'akhiriina raggii iyagu dambe ee iyagu waa kuwii isaga mucaasiriintiisa ahayd ee isku waqtiga ahaayeen cibaaradan waraytu bacdalmuta'akhiriina yaswadu sii raaciya walcasriyiinuna isaga hadalkiisa kuga sugnayd waa ku dee aduu markaa casrigiisii ah baldee culimadii iyagu dee laguba dayanaye cilmigana lagaga dambeeyey buu leeyahay wax ay kaga hadleen masaladan oo xukum ahaan ama sixa ha noqota ama sixa la-aan haba noqotee taama haya buu yidhi laakiin dad baan arkay buu leeyahay kuwan casriyiinta ama muta'akhiriintiia oo yasnacuunahu saas oo kala samaynayo saa sameeyey oo le waxa aan xambaari doono waxaan werin doono ayaan kusii ijaazaya uma xakaa uu soo naqliyayoo waa qaadiciyaad can qaadi qurdubata magaaladii qurduba ee dee wadankii andalis kuba taale ama caasimadii markii hore nawayiintii iyo dowladda horeba ahayd dowladda horeyda intaan dawaa'ifta iyo loo kala googo-in bal qurduba qaadigeedii abilwaliid isaga kunyadiisu ahayd abulwaliid oo waa nin imaam ahaa oo xadiiska iyo fiqigaba aqoon sare iyo luqa carabiya u lahaa yunus ibni cabdillaah ibni moxamed ibni muqiisi baa la odhanayay kolley sharaxna waxaa idiintaala yunus ibni muqiise muqiisku waa awogiisa labaad ayuu magaca markaa yahay waa yunus ibni cabdillaah ibni moxamed ibni muqiis isagaana ibnulsafaarna waa loo yaqaanay qaadiljamaaca ayuu halka dee qaadilqudaadkii meela la odhanaya iyaga dhinaca sabab marka tunisba la gaadha ama maqribkaasi ila andalus oo kale ayay qaadi jamaaca ayay kaba cabiri jireen dee khadiibkii iyo imaamkiina waaba ahaa magaalada ayaa wuxuu yidhi bal masalan waa nin mutaqadimo qarnigii shanaad raggiisii ama qaybtiisii hore dhintay afar boqol iyo sagaal iyo labaatan qarniga afraadna markaa waxbuu kuba lahaa ama qayb weyne waxa uu ka soo naqliyey manca daalika taaman cinteeda oo ninbaa weydiistay oo markaasuu diiday oo uu markaas waxa weeyaan dee inuu ijaaso caynkaasa siiyo qaala ciyaadun ciyaad wuxuu yidhi wahuwa saxiixu waana qowlka saxiix oo taas ee qolooyinka muta'akhiriinta ee casriyiinta ama mucaasiriinta ciyaad mucaasiriintiisa waxa ay laba yimaadeen wax markaa halkan lagu dayanayo ma aha ama laga qaadanayo ee qowlka markaa sawaabka ama saxiixii waa taasi inaanay waxa weeyaan bannaanayn ama aanay ansaxayn inay haddaan ijaasadiin yidhaahno sheekhani wixii uu riwaayo u lahaa ayuu halkuu shaksigani kaba aqrisan lahaa ama ku dul aqriyi lahaa ee ikhbaar tafsiiriya uu mid mid ugu sheegi lahaa ayuu wixii oo duuduuban oo jumlo ah ayuu u warramaya u leeya kitaab fulaan sidaasay ama aan kuga wariya ama ijaasaba haba noqotaa ma samaca iga wari buu leeyo waa ikhbaar jumlo ahaan oon tafsiirkii lahayn ama waa iidankii oo kale dee waxaanu bal isagiiba aanu waxa weeyaan agtiisa kuma sugnaynoonu ila taxamulin cid ima sii fasixi karo amase ikhbaarkii maba ansaxaya dee oo saasay adigu kuba manciyeen ee qowlka doladaasna xataa maba magacoono haddii la odhan lahaa bal dee miisankoodiiyo qiimaha ama aqoonta ay leeyihin laba eegilaa laynooma soo naqlin ee markaa ictibaartaasi madhee qowlkan baa soobaabkaa buul facala hada ay fa binaan cala hada inagoo tan ku socona haddaan dee hadalkiisan kuba binayno oo maxay ah ruuxu waxa aanan weli warin in laga isagii uu sii ijaaseeyo taasi inaanay suurtagalayn ama aanay ansax ahayn yatacayanu waxaa laasim ku ah calaa man shaksigii araada doonay an yarwiya inuu wariyo can shaykhin sheekh sheekhaasoo ajaaza lahu u ijaaseeyey jamiica masmuucaati waxalla wixii uu masmuucaadkiisa mar riwaayo u lahaa dhammaanteed u ijaaseeyey ninka doonaya inuu wax kaga wariyo ijaazada caynkaasa waxaa korkiisao mutacayin ku ah an yabxasa inuu baxsiyo oo bal ijaazadan waxaan sheekhan masmuucaadkiisii ahaa ee uu doonayo inuu wariyo ijaazadii kaga wariyo inuu iska hubsadou baxsiyo xataa yaclama ilaa uu ka ogaanayo ana haada waa qadarkan kolba uu sileeyay adiguna sibal ha lagaa sii naqliyo sheekhii kaga wari mima kii inuu yahay ama kii ka mid yahay taxamalow uu xambaaray sheekhu sheekhiisu qabla alijaazati waa qabla taariikhi suduuri lijaazati ijaazada suduurkeedii taariikhdeedaa horteed ama taariikhtii ijaazadan la siiye horteed wixii uu taxamulay inuu yahay si uu ogaado oo waa masalo imika hadalkaa hore mancinteeda kaba ratimaysa balkol haddii aan nidhi dee waxaan xambaari doono ama aan warin doono ayaan kuu ijaaseeyo lasii ijaaseeye waxaan warinba dee ma ansaxayso aan nidhi sheekhaduna ama culimadaa wax laga warinayay wax ijaazaynayeen awqaada qaarkeed ijaazadoodu ay ahaanaysay wixii masmuucaadkaygaay ama aan riwaayo u leedahan kuu ijaaseeyey markaasi aanu taa ugu dhicin sheekhu waxau beri damba taxamulay ama aanu weli taxamulin dee markan ijaazada u ijaasaynayo si aanu isagii uga warin waxa meeshii laga marmaan noqonaysa haddii suuradii ijaazadu ahayd masmuucaadkaygii oo dhan baan ku ijaaseeyey inuu ruuxani marka uu isleeyahay sheekhaa wax ijaazadaa kaga naqli iska hubsado eego bal waxan masmuuca ah ee uu ogaaday sheekha masmuuciisii inay tahay goormuu sheekhu taxamulay ma qabla alijaaza ahayd mise bacdalijaasayhayd marka wuxuu kaga warin karaa uun markanuu isaga wuxuu ijaaseeyey horteed wixii xaqdi u lahaa laakiin wixii beri dambe sheekhaba masmuuciisii ha noqotee intii uu isaga u ijaaseeye dabadeed uu riwaayo u yeeshay dee ma gelaysa ijaazada hore kuma jirto ine waa taa aanidhi waxa uu weri doono ama uu isagu xaqdi adigu taxamuli doono ijaasadeed ma ansaxayso markaa ijaazadii ha iska hubsado bal waqtigan uu isagu wuxuu ijaaseeyey wixii sheekha masmuuciisa ahaa markaas iyada intii ka horeysay ayay ijaazadani shamlinaysaa taasi wax kaga warin karaa laakiin intii isagu wuxuu ijaaseeye dabadeed sheekhu wixii uu taxamulay ee markaa horena aanu riwaayo u lahayn ijaazadii kuma jirto yaanu kaga warinin sheekhii inkastaba cibaaradani ah wixii dee masmuuciisii haba noqoto laakiin masmuuciisa qad bacda suduuri lijaaza ahaa ama taxawade uu taxamulay ijaazadii uguma jirto ee ha iska hubsado oo wixii qabla suduuri lijaaza uu sheekhu u lahaa riwaayo ama uu taxamulay ayuunbaa ijaazadaasi ay shamlinaysaaye wixii dabadeednime sheekha cilmiga usoo cusboonaaday ina intaa cilmigu ma joogsanayo ruuxna inta uu noolyo waa daalimun cilmi kororsanaya cilmigina nihaaye ma yeesho wixii haddaba dabadeed isaga usoo kordhay iyaanu ijaazadiisa ku darin intaa wey oo facala hadaa yatacayanu calaa man araada waa ruuxii doonaya an yarwiya can shaykhin ajaaza lahu jamiica masmuucaati an yabxasa waxa la baxsinayaa waa maxay bal waa waxan masmuuca ama qadarkan uu doonaya inuu sheekhii ka wariyo goormuu taxamulay sheekhu ma qabla alijaaza ijaazadiisa inuu isaga u ijaaseeye horteedba uu samcan u lahaa dee waxa weeyaan waj uu ku taxamulay uun ama sama ha noqoto ama wax kale mise dabadeed baa sheekhu uu yeeshay riwaayo wixii qabla suduuri lijaaza sax weeye waa dee ijaazadiisii laakiin bacda suduuri lijaaza wixii sheekhu taxamulay ha iska daayo weeye ha iska ilaaliyataa xataa yaclama ana hada mima kii inuu kabanbiye taxamala uu xambaaray sheekhuhu qabla alijaazati wa qabla suduuri alijaaza asaabicu tii toddobaad oo waxa weeyaan wa ama qowluhu dhameye wa ama qowluhu sheekha ama dee ninkan mujiiska qowlkiisii uu odhanayay shaksi uu ku odhanayay wuxuu ijaasaynaya ma mujaasulahuga ajastu laka waxaan kuu ijaaseeyey maa saxa wixii ansaxa ee sugnaada aw yasixu amase sugnaanaya cindaka adiga agtaada oo min masmuucaati waxyaalihii anigu aan maqlay kaba mid ah qowlkiisa ninkii sheekha ahaa ijaazadii isaa kuba odhanaya fa saxiixun waa iyadna ijaaso saxiixa ah horta oo waa saxiix tajuusu waanay bannaan tahayoo alriwaayatu warin waxa weeyaan la wariyo oo bihi waa ka dee sidaas maalan lafsigiisu ama sidaas wax laysugu ijaaseeyey waa bihi bilmarwiyi waa kii marwaaye sidaa ijaazadaasi ay shamlinaysay in lagu wariyaa way bannaan tahay oo ruuxii inuu kuba wariyo limaa wixii saxa sugnaaday ee macnaa ansaxay cindahu isaga agtiisa oo waxa weeye waa ninkan ah loo ijaaseeyey samaacuhu maqalkiisa sheekhu uu maqlay ama qabla alijaaso ha maqlo waxa weeye taasi ha u sugnaatee ama bacda alijaasa ha uga sugnaatee samaacuhu maqalkiisa lahu marwigan uu maqlay qabla alijaasati ijaasada horteed wa facalahu waxaa sameeyey addaaraqudniyu daaraqudniyo wagayruhu gayrkiiba bima saxa cindahu samaacu low qabla ijaasa bal suurada laqbadan ku yarlaamaya marka suuradaa fahamtaan baa laqabadna yar dee idin cadaan doonta waxa weeye way dhacaysay oo kolkol sheekhyada qaarkood saa daaraqudniyaa masaashi inay kaba cabiraan ijaazadii shaksi ay u ijaasaynayeen waxaan kuu ijaaseeyey maa saxa cindaka min masmuucaati wixii macnaa saxiix noqdee sugnaadee ay kuu caddaata agtaada ay saxiix ku noqoto inuu masmuucayga uu kala mudiyaan kuu ijaaseeyey ama waxaad u raacinaya cibaarada dambe mudaaricana ma saxa aw yasixdee maa saxa aw yasix wey wixii macnaa sugnaadee dee adiga ku ay saxiix agtaada kuba noqda amase markaa yaanay xataa noqonne dee sugnaanaya ansaxaya adiga agtaada ee masmuucaadkayga kaa mida ayaan kuu ijaaseeyey taas buu odhanaya marka waa ijaaso saxiixa ah ee wax lagu wariyaana way bannaan tahay laakiin dee qaydkan baa la ilaalinayaayo suuradan imakaan ka soo baxnayna way ka binaanaysaayo ruuxan markaa loo ijaaseeye mujaasulahuga ee saa sheekh kaga taxamulay ama sidaa kagaba warinayay wixii ay u caddaato ama ay u sugnaato inuu sheekhiisa samaaciisii ahaa samaaciisii uu yahay samaaciida laakiin uu maqlay qabla alijaaza dawaamo intii ijaazada ka horeysay inuu masmuucaadkiisii kaba mid ahaa ay u caddaato waa ku warin karaa laakiin xaala ay noo soo kordhaysa haddii marka sheekhu uu ijaazaynayey waxan uu og yahay inuu masmuuciisii yahay waa saxbade haddii laakiin inta waqtigaa ijaazada uu sheekhu u ijaazaynayay inuu waxani masmuuciisii yahay muu ogeyn ijaazadii dabadeed buu ogaaday sheekha masmuuciisii inuu yahay laakiin sheekha markan eegno wuxuu sheekhu taxamulay qabla alijaaza ninkan unbaa markan dambe ogaaday u caddaatay weri dambe ijaazadii ka dambaysay kutubtan ama kitaabkan ama kutubtan inuu sheekhu uu lahaa riwaayo ama uu taxamulay marka macrifadiisii ama sixada agtiisa waxan uu ku sugnaaday ijaazadii waa ka dambeeyey laakiin sheekha markaynu eegno samaaciisan uu kutubtan maqlay qabla suduuri lijaaza u ahaa taasi dhib ma laha oo waxaa xataa markaa yaanu ogaaninba ijaazada dabadeed wixii ha ogaado ama ha xaqiiqsada sheekhu inuu samaacu lahaa kol haddii sheekha samaaciisa uu ijaazada suduurkeedii ka horeeyey macrifada shaksigu habar dambaysa iyo markan ay xaqiiqo u noqonaysa ama ay u caddaanaysa u sugnaanaysee taasi ijaaso saxiixay noqonaysaa waxna waa lagu warinayaa arrinkuna markaa muxuu noqon dee daaraqudniyo raggaas waaweyn ayaaba taa sameeyey bal markaa ujeeddadu taa weeye haddii aan odhan wayasixu aanu odhanna waxa weeyaan maa saxadu waa maa saxa xaala riwaaya un waqtigaade uu warinayo waxa agtiisa kuba sugan ee saxiix ku noqda maaha xaal alijaaza ee laakiin sheekha samaaciisii hore ahaa taasaa layga warin karaa unbaa ujeedadu tahay marka wuxuunba inta ay tay inuu hubsado weeye mar dambe haba ogaado oo bacda alijaaza haba ogaadee sheekha samaaciisi inuu ijaazada ka horeeyo sheekha samaaciisi marka dambe isaga waqtigu ogaaday taa haba noqota arrin kalena ma soo gelaysa markaasoo haddii masmuucii sheekhaba la sheegay inuu tan yahay laakiin agtiisa aanay saxiix ku ahaynoo weli shaki kaga jiro ama aanay agtiisa ku sugnaan sheekha samaaciisii inuu yahay taasna maa saxa aw yasixu bay ahayde iyadna kagama werin karo suuradaas wixii qab bacda alijaaza sheekha samaaciisu ahaana iyadna loo dayayso laakiin wixii uu bacda alijaaza ogaaday laakiin samaaca sheekha uu ku horeeyey uun ijaazada taas cibaaradu maysoo hoskelaysaa uu ku warin karaa intaa wey waama qowluhu idinka mujiiska ama mujiiska qowlkiisii uu odhanayay ee isagu wax ijaazaynaya odhanayay ajastu laka waxaan kuu ijaaseeyey maa saxa wixii ansaxa maxay ballaadneega cindaka adiga agtaada ku sugnaada oo min masmuucaati oo ujeeddadu wixii agtaada saxiix ku noqday inaan anigu samaac u leeyahay ku ijaasteeye taas ama se uu raaciyabata dambeoo maa saxa waxa isagu ansaxa ama sugnaada cindaka agtaada min masmuucaati aw yasixa ama se ansaxaya ee dee ku ansixi doona ama kuu sugnaanaya inuu masmuucaadkayga iyadaan ku ijaaseeyey hadduu yidhaaho fa saxiixun horta waa ijaaso saxiixa tajiisu ay bannaan tahayna way bannaantahay alriwaayatu warin taa adigu dee ijaazadiisa bal maalan saa ay ahayd in wax lagu wariyo taasi way bannaan tahay laakiin muxuu ku warinayaa tajiizu riwaayatu bihi limaa wixii saxa sugnaaday cindahu waa ruuxan mujaazulahuga a weeye kan isaga loo ijaaseeyey ku sugnaaday agtiisa ee ku ansaxay maxayna samaacuhu maqalkiisa waa samaacu sheekhi weeye maqal sheekha maqalkiisa uu maqlay lahu waa lilmujawaxaweyaan waa lilmarwiyi waxaa la warinayo laysu ijaazaynaya mujaazubihiga ahaa inuu maqlay qabla ijaazati ijaazada horteed macnaa wixii isaga agtiisa saxiix ku ah inuu sheekhu maqlay qabla alijaaza xataa markuu taa ogaaday ijaazadii in badanha kaba dambayse waa ku warin karaa wuxuu iska ilaalinayaan wixii sheekha taxamulkiisu ama samaaciisu uu ahaa bacda alijaaza uu ahaa wafacala waxa saa sameeya daraqudniy daraqudniya waayru ayrkiiba taa way sameeyeen asaabicu kii toddobaad ijaazat lmujaazi waa waxa weeye waa wixii markii horeba ruuxa loo ijaaseeyo sii ijaaseeyo wadaalika ka qowlihi qowlkiisiiba weye uu odhanayay ajastuka waxaan kuu ijaaseeyey mujaazaatii wixii lay ijaaseeyey kalnade waxyaalaha imakaba jira haddaan doono asaaniid aan dee bal markaa cilin kaba qaadano inta badan ijaazo ijaazo un weeyaan ama waa ijaazaad tabagelayunbay noqonaysaa waana masalada imaka halkan laga hadlayo oo waxaa ka toddobaad yahay ama nooca toddobaad shaksi marka horeba aan sheekha wax ka maqlin oo samaacu laftigiisa ka maqlay ma jirin qira'a uu ku dul aqriyay may jirin laakiin kitaabkan ama kutubtan waa loo ijaaseeyey isagii marka horeba xamligiisani wuxuu ahaa ama taxamulkiisu ijaaso masii ijaasayn karaa wax marka horeba loo ijaaseeye isaga ijaaso labaad ijaasadu dee kol hadday suurata labadaa suure hore ay ka tamar daran tahay oo dacfi jiro ijaaso labaadna ay kusii buritay mid saddexaad horta dacfigiibaa sii yar kordhaya ee waxa weeye ruuxii marka horeba kutubtan ama kitaabkan sheekhiisa waxan uu kaga soo noqonaya ijaazo uu ijaaseeyey ee ahaydee samaac iyo qiraa'atoona aanay jirin isagii miyuu sii ijaasayn karaa suuradaa weeyaanoo waaba isagoo yidhaaha waxaan kuu ijaaseeyey wixii lay ijaaseeyaan kuu ijaaseeyey famanacahu taa waxa manciyey bacdu man dad barhkood laa yuctadu bihi aan la tirsanayno halkan la ictibaarinayn baa suuradaa diiday oo yidhi dee marka horeba kol hadday ijaasadu daciif ahayd laba ijaaso markay meesha isuu tagaanna dacfii baa sii kordhaya sheekhu waa cibaaradii ibnu salaax kaba cabiray bacdu man laa yuctadu bih waana cibaadadii uu irshaadkiisa kitaabka wasiidka ah dee kitaabkan iyo kitaabkii ibnu salaax u dhexeeya cibaaradiina wuu kaba cabiray weeye suyuudina marka halkan wuxuu kuba sharxay isagoo jasminayo gooyey huwa alxaafid abulbarakat cabdilwahaab ibn lmubaarak alanmaadiyo sheekh ibnu jawsi cibaaradaasa inoo taala ninkan uu jeeda u leeyahay lama tirsanayo oo lama ictibaarinayo waa xaafidka abulbarakat horta xaafidkana waa nin imaamo oo shahiir ahaa balba dadkii iyagoo xifdi axaadiis iyo aqoontaas sarale salaax kalena lahaaba weeye ibnu jawsigan uu soo qaaduu sheekha u ahaa ayaa wuxuu yidhaahaa dee markaa uu xadiidka noo aqriyay intaa waa ooyayeyo oohintiisii ayaan waxa weyaan intan ku intifaacay kumaan intifaacin xadiidkiisii macnaha taasaa iga nafci badnayd waa taqwadan iyo dee waxaan kaba muuqdo oo isaga qalbigiisii isaga naftiisa dee khashyo gelinaysa oo cabsi ku beeraysa eeise sheekh taas oohintiisii ayaan ka faa'iidaysay inaan kaba faa'iidaysan buu kaba cabira xadiidkiisii dee kollayna waa nin markaa xifdi iyo aqoon iyo dee arrintaa kalaba wada lahaa laakiin imaarada waxa ugu horreeya sarkashi kitaabkiisa nukadka ee culum lxadiid oo isaguna waa jazmiya bulqidii oo kale isagu cibaarada waa ka yar duwaayo wuxuu dhaha waxaa laga yaabaa inuu ishaarayo waxaad moodaa buu leeyahy ibnu salax markuu kaba hadlayay inuu ishaarayo ula jeedo xaafidkan oo isagu muu jazmin sababtuna waxa weeye ninkan xaafidkii juz buu leeyahay gaara oo masaladan kaga hadlo ku manciyo kuba diido laakiin waxa weeyaan sakhawi walow aanay inoo ool sharaxiisa uu kitaabka ku leeyahy nuska labaad buu soo dhigtaayo oo uu kaba cabiray halkan bacdu man laa yuqtadaa bihi waa cid aan dee ninka caynkaas ee wasankaa leh in la yidhaaho bacdu man laa yuctadu bihi laayiqmay ahaynba ee cibaaradaa nawowi u leeya uu ka baydha cibaaradii asalkayd laakiin nooma taale malo nusqo kale wixii kuma sugnaaye bal taas ayaa uu yidhaahaa kale sharxiisan uu ku leeyahay قول الشيخ يوحنا عن عبارة من السلاح عبارة سكر عبرة على كل حال بل يحسن نقل يا أبو علي البردان يو cid aan la magacaabin ka soo noqlinaya qowlkano isagu wuxuu markaa yarji doortaa ama daahirka kaba dhiga qolooyinka abu cali ilbaradaani uu tiiriyo bacdu muntaxili xadiid uu kaba cabiray uun in loola jeedeen isaga sheekhan aanu hadalka ula jeedino macnaa waxa kaa ku xambaarayana waa sheekhu miisaankan uu lahaa iyo aqoontii uu lahaa iyo xifdigii uu lahaa ayaa dee in cibaaradan lagaba cabiraa aanay habboonayn buu leeyahay arrinkiina may qolooyinkani may cadayn oo may magacaabinba ama ibnu salax baa cibaarada lahaa ee ruuxuu u jeeday muu magacaabin على كل حال بل شيخاس يقول بل أيام تياس منعيه وصحيح لكن قولك صحيحا الذي قولك أسوى عليه كبكي سال عمل عمل كي حدمد وكبه سويه جواز إن البنات أيوي وهذه مكتاس لمنعيه أسبيب لي مكتبتابا جمجيد وهذه حتى وحي على السماع لبه له انت أنا بدنيو إجازات بل دواء لبي على إن حديث كتاب كي حديث يلا بلغ أغري انت كلنا ليس إجازية أما سأل سأل isu soo ijaazeeye ma taas bay ahayd ama asbaabtii mashhuurkahayd ee ijaazo guud ahaaneed ruuxa loogu ijaazeeyey sabat mashhuura oo kutub aad u badan kulansaday inuu taa wax ku warinayo ayuunbaaba suurtagala bal markaa oo un badan bamaynaan heleenbay dee isnaad saasoo ama aad buu inoogu adkaan la isnaad saasoo inoo xidhiidha oo noo imika ah say noo hallaadaanay tani bannaanayn marka qowlka saxiix ee camalku uu ku sugan yahay jawaazu waa inuu bannaan yahay oo wax markii horeba sheekhu ama ruuxa إجازة تتحملي إسنو سي إجازين كرون وبه أي بجواز ذلك تابنا ندير أي قضاء بوين جزميين يوم خلاف فجر الحفاظ ربي حفاظها وقوى الدار قدمي وابن عقدة وابو نعيم وابو الفتح نصر المقدسي قلوين كأسعر لمي تنبي جزمين إن دي إجازة وحلو إجازيات في إجازين كرتو كلمة في إجازين كرو ودي بركود بأي مكان ناربنا إجازين كود أي كبت شراب سو روح مكي وحلو إجازين أيان أي ربعين أيان وحنا من إجازين cidii ehelo uu arkay inuu sii ijaazeeyey hayaaba ijaazooyinkooda lama socoto bal masalan oo markaa lasii ijaasayn karo daaraquni waa imaamkaan garanayno ibnu cugdana waa nin kunyadiisa abulcabaas ay markaa laydha axmed ibnu maxamed oo marka deegno xifdi iyo riwaayo badsni iyo dee bal jamcin marka la eego axaadiis iyo riwaayo waa nin qidmo ama nihayo ka gaadhay laakiin sida kale ayuu nin raafidi u ahaa asxaabtii rasuulka dacnin jiray kolley saddex boqol iyo labayo soddonkii hinjiraduna waa dhintay waa nin reer kuufa oo kolley aad u macruuf raggii xufaada ahana ay wax ka wariyeen xifdigiisa iyo riwaayaadkiisa badnaa ama raggii ugu xifdiga badnaa waqtigiisaasba ayaabu ahaa laakiin arrintaa kaluu lahaaba ama guluwiga janibkaas abu nucaymna maalidawd abu nucaym baan sooynay halkii uu jiray in la qaato xadiiska riwaayadiisao kaloo taasi fadl ibnu dukayn baa la odhanaya waa qarnigii labaad raggiisii axmed iyona sheekhyadoodiiba abuu ahaa bukhaariya waa siday kaga wariyaan kaas maaha waa abunucaymkan kitaabkan xeliya leh iyo kutubta mustakhrajaadkan dee labada saxiix iyada oo imaamkaas macruufka ah ee reer asbihaan oo dee nin mucamaran uu ahaa afar boqol iyo sideemeeyihii jirood uu dhintay isagoo dhowr iyo sagaashan gaadhay taasi ay keentayna xufaadii markaa adduunyada jirtay in ay asbihaan isugu yimaadeen si isagoo sanadkiisu cid la simani markaa adduunyada aanu jirin ay wax uga wariyaan oo xataa ay meel waqtiyo kale waa ay jireen oo kolka jadwalka la samaynayaa barhkood ay heli jireen intaa markuu masjidka ka tago ilaa dariiqa aqalkiisa kusii socdo inay waxyaala dee iyaguba ay hayaan waa rab xufaada ay kusii dil aqriyaan si ay ijaazada ugaba qaataan taas dee isagoo dhex jirana kolley waxa mashaayikhdii markaa jirtay ayaa ijaazaad loogaba ururiyay waa ta looguma baahday waa dhex jirkiisii ayaa ijaazaadka badankoodi loo ururiyay sare ee aad markii dambena u caariga noqdeen haddaba ibn abu nucaym weeye kaas waa abulfatxi nasr ibn muqdasiyo kana waa imaam kale oo faqiihaayo marka nasr ibn ibraahim ibn nasr ibn ibraahim baa laydhaa sheekha shaaficiya fi shaam buu ahaa kitaabka nawowi arbiciinka wax kaga soo naqliya akhirkiisa ama xadiidkii ahaa laa yuuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan lima ji'tu bih ee uu tiiriyey inuu dee bal maalan kitaabkan alxuja yidhaahyo abunasri baa mae nasr abulfatxi ayaa kuba wariyey waa ninka kitaabkaa leh alxuja calaa taariki lmaxaja waana nin damba hadda hede waa qarigii shanaad raggiisa afar boqol iyo sagaashankii jirada ayay dhimashadii seedeen laakiin kitaabka uu xadiidkaa kaba soo naqliya waa ninkii lahaa weeye abulfatxi waana nin dambe markaasoo raggaa hore aduu ka wada dambeeyey wa kaana abulfatxi abulfatxi wuxuu haa yerwi mid wariya bilijaazati ijaaza ayuu warinaya can ilijaazati oo ijaazi wax ku warinayo weliba iyadna can ilijaazati ijaaza kale xaggeed kaba ahaatay rubbama waxaaba dhacayso ama la arkayay waalaa inuu israaciyo bayna alaain bayna alaai ajaaisa ama ijaazatin saddex ijaaza inuu israaciyo macnaa waxa uu leeyahay abulfatxi markan eega si ugu camal fali jiray isagoo ijaazo sheekhiisii wax kaga wariyey ayaa isaguna hadda waa sii ijaazaynayaaba ayaa sheekha sheekhiisuna ama sheekhiisuna sheekhan kale ijaazo wax kaga soo wariyey awqaadda qaarkeed waxa dhacaysay saddex ijaazo inuu sabageliyo waa isaga ijaazadiisii sheekhiisa ijaazadiisii sheekha sheekhiisa ijaazadiisii inuu saddexaa isabageliyo oo isagu macnaa markaa sheekhiisa ijaazo wax kaga warinaya sheekhiisuna sheekhiisa ijaazo wax kaga warinaya sheekhaa labaadna sheekhiisii saddexaad ijaazo wax kaga warinaya taasaa kolkol dhacaysay dee ragga qaarkoodna lix iyo toddobayo isabageliyeen amaanidooda sida xaafid maxajar iyo rag kale oo amsa ijaazaad bay istabageliyeen taas istabagelin jira calaa kulli xaalin waxay leeyihiin ijaazadaas ama ruuxu wax loo ijaazeeyo isna sii ijaazeeya ijaazo saxiixa ay noqonaysa waana lagu camal falaya laakiin arrintan baa muhim in loo fiirsado wuxuu wayambaqii laakiin waxaa habboon liraawi ruuxii warinaya biha ijaazo cala alijaaza wey waa ijaaza cala alijaaza wax ku warinayay waxa u habboon ta'amuluhaa inuu u fiirsado ijaazadaas oo macnaa deetiisii waa garanayaaye laakiin ijaazada sheekha sheekhiisoo kale ama cidda ka dambaysa kayfiyadeediyo say u dhacday inuu iska hubsado ayaa muhima lianna ay wariwiya si aanu ugu warin maa lam yadkhul waxaan gelin taxtaa hoosteeda aan soo galahayn oo fa inkaanu daday tahay ijaazatu sheekhi sheekhihi sheekhiisa sheekhiisan ijaazadan sheekhiisa u ijaazeeya haddii ay ahayd cibaaradeedu ajastu lahu maa saxa cindahu min samaaci waxaan u ijaaseeyey wixii sugnaada ee ansaxa agtiisa ku ansaxee dee samaacayga kaba mid ah oo faraahu marka arko samaaca sheekhi sheekhihi sheekhiisa sheekhiisii samaacuu leeya u arko falaysa lahu uma sugnaanin oo ma laha riwaayatuhu werintiisa waxa uu markaa maanta samaaca sheekhaba ahaa sheekha sheekhiisa can sheekhihi sheekhiisii inuu ka wariyo cagr sheekhaa labaad isagoo isna kaba sii warinaya xataa yacrifa ilaa uu ogaado annahu waa waxa maanta uu arkay ee uu helay samaaca sheekhu sheekh ma'ihi saxa inuu sugnaaday cinda sheekhihi sheekhiisa agtiisa inuu kuba sugnaaday kownu waanshihiisa min masnuucaati sheekhi sheekhiisa masnuucaadkiisi uu kaba mid yahay bal kallayda waa umuuro uun dee aynu iska wadno uunoo aynan camal u lahaynoo xataa kolkol baa dee hadalkii iska yar adkaanayahay bal waa yar suurinayaa suuradane waxa ay tahay haddii uu imika ka soo qaad anigoo imika shaksi wuxuu ijaazeeyey ana waxaan hayaabaa dee ra'sumaalkayguba waa ijaazaad kowdhe oo sheekha kale ijaasa wax kaga soo noqonaya marka ka labaad ee isna kusii warinayaa la leeyahay dee sheekhiisu wixii sidii u ijaaseeye waa hayaaye ha iska hubsaday ijaazada labaad ee sheekha sheekhiisa bal sii ay ahayd cibaaradu ahayd oo haddii ijaazada labaad cibaaradeedu ay ahayd oo bal maalan aniga sii laygu ijaaseeye ba ahayd ajaztu lahu maa saxa cindahu min samaaci wuu odhan masnuucaadkaygii oo dhan wixii sugnaada buuri wixii uu ogaado agtiisa saxiix ku noqda inay samaacayga tahay ayaan u ijaaseeye markaas kii labaadeen anigu usii ijaaseeya wuxuu arkay sheekhaygii dambe samaacuu leeyahay ayuu helay samaacuu leeyahay wuxuu sheekhu maqluu riwaayo u lahaa ama uu maqlay buu helay ijaazadana waa kan haysaa anigii aan siiyeen sheekhaa kale kama siiyee dee ijaazada dee ahayd wixii masmuucaadkiisoo dhanba shamlinaysay ama dee kitaabkan shamlinaysay marka maxaa laga rabaa bal inuu hubsado samaacan uu maanta helee sheekha sheekhiisii ee sheekhaygii mi misaal ahaani agtayda inuu saxiib ku ahaa oo inan ogaayo agtayda uu ku ansaxay ina cibaaradii wuxuu u ijaaseeye ahayd wixii agtiisa ku sugnaada wixii ay u caddaato inuu aniga samaacaygaiyunbaan u ijaaseeyey wixii aan markaa isagii aan agtiisii ku sugnayn aanu bal maalan ama aanu ogeynba kama warrayn kitaabkaasi inuu sheekhiisu warinayey oo uu samaac u lahaa ama dee ha maqleen laakiin isagu agtiisa aan saxiib ku noqonin ijaazada kumay jirin marka hadduu samaacii dambe helo oo arrinkuna uu ahaa sheekhaasi siuu sheekhiisan ugu ijaaseeye wixii agtiisa ku sugnaado uun haddii aanu wixii ku sugnayn oo sheekha agtiisa aanu ogaan sheekhiisu inuu ogaayo uu ka warhayay oo agtiisa ay saxiix ku ahayd dee ijaazadii kuma jirto taaki lama warin karo weeye waa inuu bal markaa ay dee u caddaato sheekhiisani inuu ogaa ka warhayay kitaabkaas samaaciisa weliba ka warhayntaasi ay ahayd agtiisa saxo xadeed ay ansaxday oo ka warhayo agtiisa saxiixay ku ahayd inuu sheekhiisa samaaciisaiyo markaasay ijaazadii geli kartaaye haddii sheekhiisabu aanu kitaabkaa ka warhayn sheekha samaaciisa inuu yahay amase agtiisii aanay kuma sugnayn ha maqlaba eh dee ijaazadii uguma jirtay ayaanu kaga warinin taas oo bal markaa arrinkaa iskaga hubsado weeye muxuuhi wayanbagii min raawey biha ta'amulha inuu u fiirsado ujeedadu waa kayfiyadii tiisa maaha waa ta sheekha loo ijaazeeye ijaasada dambe say kayfiyadu ahayd iyo cibaaradii sheekha loogu ijaazeeye ha iska hubsado lianlaa yarwiya si aanu u warin maa lam yadkhul oo iyada aanu ijaazadii weyn biha ijaazadan aanu ugu warin maa lam yadkhul taxtaha waxaan hoos gelahayn oo iyadii aanay shamlinahaynba waabatanoo fa in kaana daday tahay ijaazatu sheekhi sheekhii waa sheekhiisa ninka usii sheekhaa ijaazadan uu ijaazeeyey cidda u ijaazeeyeyna waa sheekhiisa loo ijaasaynaya ajaztu lahu maa saxa cindahu waa cibaaradan weeye wixii ansaxa ama sugnaada agtiisa ku sugnaada min samaaci dee samaaciga kamid inuu samaaciga kamid yahay agtiisa ay ku sugnaato ayuunbaa loo ijaaseeyey cibaaradu hadday tahay oo faraa u arko samaaca sheekhi sheekhii sheekhii ha labaad ee sheekhiisa u sheekh ahaa wuxuu maqluu riwaaye u leeyeyna uu arko uu helo falaysa lahu horta intaanu iska hubsan inuu saasuu ku wariyo ma laha oo ma laha un dee aniga sheekhaygii waa kii ijaaseeyey sheekhaasi wuxuu usii ijaaseeyo taasumaan qaadanaya ma laha falaysa lahu riwaayatu warintiisa uu kaa wariyo can sheekhihi sheekhiisa uu ka wariyo can sheekha labada waa can sheekhi saam xataa yacrifa ilaa uu ka ogaanayo annahu waa waxan mariwiga a maanta ee samaac waa kii uu ka cabiray samaaca sheekhi sheekhe samaaca sheekhiisa labaad sheekha labaad ma aha saxa inuu sugnaaday cinda sheekhi sheekhiisa agtiisa inuu saxiix ku ahaa maxay kowni waanshihiisa min masmuucaati inuu ninkaa sheekhiisa agtiisa ay ku ansaxday waxan inuu masmuucaadkii sheekhiisa iyo inuu taa ogaado oo taas ay u caddaato dee inay ijaazadiisi uu u ilaaliyo wixii loogu ijaaseeyey oo waxaan iyadii ijaasadaasi aanay shamlihayn meesha aanay u iman dee malahay iska kursado suuradaas noqonaysa waana marka ay wax la ijaaseeyo marka horeba sheekha loo sii ijaaseeyo uu sii ijaasaynayo kii kalena sii ijaasaynayo taas bay noqon doon farcun bal anwaacdii toddobada ahayd isagoo barkoodna damdijiyey oo dee markaa qolooyinka sagaalkiiyo gaadhsiiya masaladii casharkuway noogu bilaabnee dafrigoo kale ijaazada macduumka ama lilmacduum wax loo ijaasaynayay ka fasliyeenoo nooc gaaray kaba dhigeen oo bal matala halkaasunbay kaba timeen suurooyinkii kolle waa inoo dhan yihiin halkaasay inoogu dhammaadeen iminka halkana farci ama furuuc adigu umuurahan kuba tacalluqsan oo uu ku khatimayo ijaazaadkii walow dee munaawaladii waxaas ay inoo dambeeyaan ayuu halkan inoo sheegaya waa farca koobaad weliba waxay ahayd inuu horraysiiyo intaanu ijaazada bilaabin waa wixii luqada ku tacalluqsanaa ishtiqaaqa kelimada kuga tacalluqsanaa dee had iyo goor nooca caynkaasana he tacriifka kelimada ah bilowgaa la sheegi jiray laakiin kitaabkii dee uu ikhtisaarinayo inbuu tabac uga yahay oo farcani halka hore inuu galay ahayde taasuu kuga tacalluqsanaya wuxuu yidhi farcun qaala abulxusayn ibnu farisin ninka abulxusayn ibnu faris la yidhaha wuxuu yidhi waa nin axmed ibnu zakariya la ydhaaho ibnu faris waana nin dee imaam aimadii luqada iyo adabka kaba mida kitaabkan lagu magacaabo dee madbuuc ee maqaayiis luqa iyo iyo kutub kaleba ninkii lahaa weeye luqawiga ahaa haddaba ninkaas baa wuxuu hi alijaazatu ijaazadu maakuudatun waxa laga soo qaatay min jawaasilmaayi ama biyaha saqyigooda ama waa biyaha dee ama xoola ama zarca la waraabiyo saqyadaas ayay jawaas kaba cabiri jireen taas baa laga soo qaatay alladii kaasoo tusqaahu la waraabinayo almaashiyatu maashiyadii waa xoolihii iyo walxarfu beertii la waraabinayo koley saaxibu taaji alcaroos waa zabiidi oo kale sharaxa qaamuus markuu lafdigan jawaas keli ahaantiisa sharxaya wuxuu kaba dhigay saqyatulmaay aladii tusqaahu libil dawaa maashiyaduun waa adigu waraabka marla dee ama la waraabinayo biyaha lagu waraabinayo sidaa xoolo oo kale ayay jawaas kaba cabiri jireen marka wuxuu leeyahay bal taasaa laga soo qaatay dee qolooyin kale oo lemaya waa idniyo ibaaxadii ibaayo macno kaley leedahay oo ishtiqaaqeedu ahaydna taasna way jiraane waa isaga qowlkiisii oo wuxuu leeyahay yuqaalu waxa agga luqada laydhaha marka tan laba sheegayo jawaaska istajastuhum macnaa waxaan weydiistay jawaaska ama saqiyo biyaha dee aan xoolo lagu waraabin ama zarac lagu waraabin inuu isiiyaan kaba dalbay fa ajaazanii waa isiiyey weeyaan oo taas buu u ogolaaday oo saqyadii buu siiyey macnaa maxaa hadalkaa la odhanayaa waa id asqaaka marka uu ku waraabiyo maan biyo bimaashiyatika xoolahaaga wa ardika iyo dhulkaaga adigu xoolaha ma dee xoolahaaga biyaad ku waraabiso ama dhulkaaga uu ku siiyo ayaa tan lagaba cabiraya istajaaztuhu macnaa waa dalabtu minhu ljawaaz jawaaskaasna waa saqyadaasaan kaba cabirnay faajaazanii oo waa acdaani un kadaa saas oo kale waa halka macnaha labada kaba dhaxaynaya daalibulcilm ninkii cilmiga dalbayay yastajiisu wuxuu ka dalbayaa uu weydiisanayaa alcaalima ninkii caalimkaa cilmahu cilmigiisiiba ayuu de inuu idma ama uu saasoo kale ugu warramuu weydiisanayaa oo taas fayujiisu isaguna waa u ijaazaynayaa oo de markaa waa calaaqada bal haddii macnaha lama yidhaaho facala hada ay fabinaan calaa hada markan dee hada waa hadalkii ibnu salaaxa bal hadalka abulxusein uu sheegay oo lafdigan ijaaza inay jawaasulmaa ay kaba timi oo iyadu markaan u baahnayn xaraf iyo in laguba gudbiyo hadday dee macnaha markay leedahay haddaan taa kuba soconno yajuusu waxa bannaan an yuqaala in laydhaha markaynu halkan sheegayno kaba hadlayna ijaazadii ajastu fulanan masmuucaati inagoo wax isticmaalinba xaraf jar iyo waxyaalahaas hebel waxaan u ijaazeeyey oo aan siiyey bay noqonaysaayo kaloo ama aan u baneeyey masmuucaadkii wixii anigu aan riwaayo u lahaa oo uma baahnin markaa tan inaan xarfujar ku gudbinno lafdigii riwaayo inaan sheegno halkan oo riwaayata masmuucaati aan ilaahnana uma baahnin markaas haddii dee macnaha ay leedahay waman jacala ciddii ka yeeshay alijaazata ijaazada idnane ijaazada ku fasirtay ina ibaaxo iyo fasax iyo idan wax laysu idmayo macnaheedu uu yahay wawal macruufu kaas baana macruufo dee kan kaba badan uu sheegay abulxuseyne yaquulu kaasi wuxuu odhanayaa markuu halkan luqa ahaan aan eegayna aan dabdinayna luqadeeda ajastu lahu ruuxa ama fulaan waxaan u ijaaseeyey oo riwaayata masmuucaati waa kan mudaafa meelashii la soo geliyey waa masmuucaadkayga riwaayadiisii bal markaa ajastu lahu dee ajastu fulaanana lama odhanoo damiirba iyadiina ama xaraf baa lagu gudbiyey wa ajastu lifulaanin hebel baa waxaan u fasaxay oon u idmay riwaayata masmuucaati waxyaalihii aniga masmuucaadkayga ahaa inuu iga wariyo ayaanu fasaxay oonu idmay taasuu odhanaya oo halkana riwaaya soo gelaysa halka horena xarfu jar ayaa meeshii lagu ayuu ficilkii ku gudbayaaba mafcuulkiisii ama dee markaa toosuguma qaadanayo wamataa qaala hadduu yidhaahaba dee barhkoodna way kaba dhacday ajastu lahu masmuucaati halkaa riwaayada xadfo markaan macnahan idanka kaba dhigno hadduu yidhaha ajastu lahu masmuucaati facala alxadfi waa goyn dee mudaafkii la gooyey dee hadalkiina waa laga fahmayaa si was'al ilqaryata yaa yidhaaheen was'al ahla alqaryati baa macnuhu uu yahay tanna waa xadafkaasuun mudaafkii la xadfay baa arrinku noqonoo ajasu lahu riwaayata masmuucaati baa asalku yahay xadafka waxyaalaha u nadaa'irkaaba kuma yimaada ayuunbaa halkan ku yimi bay noqonaysaa laakiin macnahaasi ayaa maqsuud noqonaya iyo mudaafka imaka halkan kaba dhacay oo facalu lxadfi kamaa fii nadaa'iri sida waxyaalihii u nadaa'irkaasa dee was'al alqaryata iyo waxyaalihii kale laba midka ahaa ee xadaf jiray macnuhuna uu maqsuud ahaa ama dee kolay wixina isagii maqsuud ahaa sidii kuma dee adigu lagula tacamulaya ama ay ahayd ayuunbay tanna noqonaysaa bal arrinkani waa luqo uun wax ku tacalluqsanaa ay ahayna in la horraysiiyo qalu waxay yidhaaheen culimmadu ama dee waa kanoo jamaaco culimmadii kala mida ama dee culimmadiiba ay yidhaaheenba inamaa tustaxsanu waa farac labaadu waxaa la fiicnaysanayaa oo dee ay ku haboonaanaysaa alijaazatu ijaasadii idaa calima hadduu og yahay almujiisu kan wax ijaazaynaya maa yujiisu waxan uu ijaazaynaya uu garanayo wa kaana almujaasu kan loo ijaazaynayaana uu yahay waa mujaasulowgii min ahli ilcilm dadka ahlucilmiga uu kaba mid yahay waishtaradahu bacduhum barhkood baaba taa shardiyay oo halkanna waa dee waxyaalahaasoo dhan aynu soo maray ee ilmo yar iyo ruuxdeesan iyo bal umuurahaasi waxay ahayd un si silsiladii isnaadku ay u baaqi noqoto oo ay waxay noogu xidhiidhaan unbaa bal markaa tawasucoodaasi ay ahayd laakiin markaan eegno barhkoodna shardi bay kaba dhigeen say ku habboontahay ijaazadu ama say kuba fiican tahay waa maxayeeye kan wax ijaazaynaya waxaan uu ijaazaynaya inuu garanayo macrifo u leeyahay oo meeshii waxa halkaa kuga baxaya ruux dee caamo ah oo la arkoon in mar un dee samaac iyo wax loogu qoray dabaqaadkii ama kitaab uu xaadiray waxaan uu ijaazaynayaba aan macrifo sidaas iyo garasho u lahayn ijaazadii dee wax aboon maaha ee waa ninkan inuu macrifo uu leeyo ka aqoon u leeyay waxaan uu ijaazaynayo taasi waa mid arrinta labaadna kan loo ijaazaynaya dee dadka ahlu cilmiga maaha ilmo yaroo ciyaaraya iyo ruuxsan iyo waxaas maaha waa ruux dee daalib cilmi ama dee daalib cilmiga ruuxu dee ilaa intaa uu nool yahayba cilmi buu siyaadsanaya daalib cilmi waa yahay oo dhib ma laha aduu ruux ahlu cilmi ahoo arrinkan u baahan oo dee isaga waa nin macrifadiile aqoontiile ijaazadu waxay keenaysa iyo wixii bal laga dhowrayeyna garanaya wixiina aad buu uguma baahan yahay oo si bal dee kutubtaa kala duwan ee samaac iyo riwaayo laaan lagu wada gaari karahayn bal ay inuu u xidhiidho ayuu u baahan yahayba ruuxa caynkaasa ayuu dee markaas isaguna ka loo ijaazaynaya yahay taasunbaabay adigu ijaazadu ku fiican tahay wastuxsinati min calimin limaahirin wa sharduha yuczaa ilaa kabiri suyudim waishtaradahu bacduhum barhkood baaba shardiyey taas oo culimmada qaarkood waxay shardi ka dhigeen waxaasoo dhan markaa waa in la daadiye ijaaza marka ay noqonaysa ijaazadii ay hagaagayso inuu yahay kan wax ijaazaynayaana mid garanaya waxaan uu ijaazaynayay kan loo ijaazaynaya ruux ahlu cilmiga yahay marka caynkaasa ayayba shardi kaba dhigeen taas weeye waxukiya can maalikin maalik baa taa lagaba soo noqliyo barhkood baa sixada ka dhiga markaa suurooyin badan oan soo aragnay ma u ansaxayaan weeye ee ruux dee markaa ehel riwaayo u ah culimo ah wixii loo ijaazaynaya kana dee ruux macrifo leeyahay ayuunbaaba ijaazadii markaasay ansaxaysa ay yidhaaheen wa xukiya can maalikin imaam maalikna sidaa waa laga soo naqliya oo nin weliid ibnu bakir laydha asxaabtiisii ahaa ayaa wuxuu soo naqliyeyba bal masalan inuu waxa weeyaan labadaa shardi inuu aqoon ruuxani leeyahay cidda loo ijaazaynayana ka aqoontalata weliba shardi saddexaad buu ku soo daraa ninkaas sida uu imaam maalik uga soo naqliyo waxaan laysu ijaazaynaya kitaabkii ka soo qaad bukhaari oo kale waa inuu dee maaha inuu nusqo kasoo arko waa lai ijaazeeye uu qaatee nusqadiisiina asalkii sheekhaas ilaahay ijaazeeyey iyo riwaayadiisii uu ku dabdiyo ku saxo ilaa la ogaado dabqal asli ama nusqadani inay tii laba mid tahay sheekhiisii inay riwaayadii sheekhiisa si ay tahe wixii uu arkaba iyo kitaabku arkaba taa aanuuga qaadan markaasaa wuxuu soo naqliyaa ninkaasi inuu imaam maalik odhan jiray markaasoo yuriidu an yudcaa qasan walam yadkhul lkani walamaa yadkhul ilkanisa cibaaroma wuxuu doonayaa ruuxan ujeedadu iska dhib yar isagoo iska hurda isagoon dalab laba iman isagoo wax tacbi cilmigii aan kaba gaadhin ijaazadun intuu urursaday saa sheekh iyo caalim iskuma mooday in qasi laydhaa waa baadarigoode waa dee cibaaradu kaba cabiray isagoo weli kanisa gelin oo bal taas miyuu taa raba khadiba kifaayadiisa isagoo hadalkiisan dee sii fasiraya wuxuu yidhaha arrinkani masal buu ugama jeedaayo macnaa waxa weeye ninkii isagu doonayey inuu waxa weeye oo isagu cibaaradan doonayey inuu noqdo faqiih bal maala beled oo kale iyo muxadisa misri isagoon ina wax tacaba gaadhin wax hawri gaadhin aan u rixlayn cilmigii aan dee ciddii talaqi aan uba lahayn oo kale ayuu masal ugaba dhigayo wuxuu ugaba dhigay dee kaa nasaaraba dee mid aan weligiiba kaniisa gelin oo hawl dheer soo marini baadarigeeda iyo markaaba noqdo halkaasoo kale waqti dheer iyo waxbaabay u baahantay marka ninkii doonaya dee inuu noqdo muxadisa misri ama dee faqiiha beledihi oo kale dee waxaa ka horraysa ijaazadan urursado cilmi kaba dhigta horta dalabkii iyo rixladii iyo hawshii iyo tacabkiibaa kaba horeeya dalab cilmi lahaa iyo muqaasaadkii markaasaa dee taa la odhan karaabo ujeedadu dee maa ruuxii aqoonta lahaabaa wax ku biirsanayo kutub dhan baa ugu xidhiidhaya ruuxaan aqoon lahayn aqoon uma yeelaysa tadi dee inkastaba ha wada urursado wixii bal asaaniid adduunyada jirtay ha urursadee waxalla waxay u kordhin kartaa ma jirto ruuxaan macrifo iyo aqoon lahayn waa hadalkusu yahay waqaala ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar baa wuxuu yidhi asaxiixu qowlka saxiixi annahaa waa isaguna waa tii un baabay adkaynaysaa kollayna waa nooc dee aad moodo kuwii hore say aad ugu sahleen muqaabilkeeda oo yar adagna uu kuma sugan yahay annahaa ijaazadu laa tajuusu inaanay uba bannaanayn waa ijaaza wax loo ijaaseeya ilaa limaahirin bisinaacati sinaacadan xadiisiga nin macrifo kule oo xaadiq u ah mooyaane nin kale in wax loo ijaaseeya inaanay bannaanayn baa marka uu yahay qowlka saxiixa wa fii mucayanin wa fii shayin mucayanin iyo shay mucayan oo wixii la warinaya laysu ijaasaynayay oo laa yushkilu isnaadu isnaadkiisan lagu warinaya aanu inna ishkaal lahayn horta ruuxi waa inuu ruux macrifo iyo xaadiq uu yahay fadniga ama cilmigii uu garanayo waxaan laysu ijaaseeyena waxaan ishkaal kaga imanaya inuu yahay oo haddii dee wax ishkaalle uu yahay ruuxii lagama aamin ahaa inuu sheekhii dee wuxuu ijaazaynayey waxa bal maalan uu waxaan dee xadiiskiisii ka mid ahayn uu ka wariyo kol haddaanu macrifadaa lahayn inuu asaaniidiisii mid iyo laba iyo ka tuuro oo asaaniidiisii aanu toosinna waaba suurtagal markaa dee si loo ilaaliyo taas ayaa waxa uu leeyahay waa inuu maahir uu ku yahay ama xaadiq ku yahay sinaacadii xadiisiga ahayd waxaan loo ijaaseeyena waxaan ishkaal lahayn oo sanadkiisuna cad yahay oo aan ishkaal kaba imanayn uu yahay marka taas la helo ayuunbay ansaxaysaa waa ibnu cabdilbar suu isagu kaba cabirayo bal waxaana iska jirtaa culimmadu markay wax ijaasanayaan barhkood inay raacin jireen waxaan u ijaaseeyey bishardi cibaadada de waxaan ijaazadaasaan u ijaaseeyey bishardi iyadoo dee shardigii ijaaza ay lahayd ama wax laysu ijaaseeya adigu bal maalan taas uu ilaalinayo marka cibaaradaasna waxay kuga fasiraanba horta bal waxaan uu isagii ku warinayo sheekhan kaga warinaya inay agtiisa jumla ahaan riwaayadiisii inay tahay inay kuma sugnaato bal taas oo kale wixiina la dabdiyo saas oo kale dee kitaab alla nusqo kastoo uu helown aanu qaadane wixii isagu dee riwaayadiisa ahayd ee iyo nusqooyinkiisii isaga u dabdisnaa waa waqtiyada hore ee nusqooyinka iyo riwaayaadka la saxan jire usuushii ay lahaydna la qaabilin jiray taasna uu waafajiyo bal markaa haddii la helo taas ayay leeyihiin shardigan ay sheegaan kaas buu noqonaya marka la eega si guud wayambaqii waxa haboon bal adigu umuurahaasi waxa weeyaan in waa ijaazadii ciddii u baahnayd ha loo ijaaseeye ruuxaan ehelba u ahayn wuxuu ijaasaynteedu waxay la tahay wax qiimo u weynoo saasa ay leedahay ma jirtan wey wayambaqii waxa haboon ilmujiisi kii wax ijaazaynaya u haboon kitaabatan qoraan ahaan wax ku ijaazaynayay an yatalafada biha inuu ijaazadii kuba dhawaaqo fain iqtasara hadduu ku gaabsado cala lkitaabati kitaabadii uu ku gaabsado maca qasdi ijaazati ijaaza u qasadkeed iyadoo la socoto uu niyeysan yahay saxad ijaazadii waa ansaxaysa bal waa intii ugu dambaysay waayo munaawala inoo bilaabmi doonto marka dambe marka maxay halkana ay tahay waxaa aad u badnaan jirtay waqtigaa hore waxay ansaan shalayba soo sheegnay alistidcaa ka cabiri jireen istidcaagu waa dalab iyo waxweydiisi waraaqa lasoo qoranaya dad badan baaba dhici karta liisa dadka qaarkoodna siay dadka kale ugu faa'iideeyaan oo dee dad cinaayo cilmigana u lebayeen ayay dad badan saa usoo qoran bay sheekyada ay u geyin jireen si bal dadkaasna ijaazada ay u helaan oo kale bal markaa magacyadii ama liistan marka lasoo gudbiyey qaa'imo dhan oo magacyadii le ee way qornayd oo isagiibaa sheekhi baa la hordhigaya isagiina dadkaas walow dee qaaliban arrinkoodu ahaa inay eegaan ay hubsadaan oo inta bal eegaan laakiin waa tii aan shalay soo marnayna shardi inuu acyaantoodii garto kol hadday magacaaban yihiin ijaazadii way ansaxaysa markaasi ay qorayeen kitaabo ahaan bay ijaazadii ku qorayeen taasi mid bay ahayd awqaada qaarkeedna ijaazadii waxay u dhacaysay in ruux weydiisay ruux kale uu afka ugaba ijaaseeyey ama dalab la-aan ba ugu ijaaseeyena way dhacaysay imanka markaa suuradani maxay tahay haddii ijaazadiisani ay kitaabo tahay ama istidcaha haba ahaato ama mid kalu mid kaleba uu qorayo weydiisay haba noqotee kitaabadii iyo qoraalkii waxarood inuu raaciyana dhawaaq waan kuu ijaazeeyey taas marka haddii la helayna asalku waa qowlka tanna kitaabadiina waxa weeyaan waa shay dee taa kaba dambeeya waa caadiya waa intii loo baahnaa ee waxaa leeyihi masalada suuradan kale sheekhi waa qorayun ijaazadii inna kuma dhawaaqin ee kitaabaduna waatan ay kinaayo kaba dhigaan niyo bal masalan hadday la socotiyo qasad uu ijaazo u jeeday waa sax waa lagu kaaftoomaya laakiin hadduu qoraalkii uun laba yimaado oo aanu ku dhawaaqin dee qasadkaasna aanu jirin dee kolley markay kinaayo yidhaahaan kinaayaduna waatan dalaaq iyo wixii la midka ahaa niyo aybay ku meelmari jirtay ee haddii aanay niyadaasi jirin wixii dee looga jeeday ama meeshii waxay keenaysay laguma xambaari jirin marka waxay leeyihiin waxaaba dhici karta in la yidhaha taasi ma ansaxayso kitaabo keliya uun laakiin halkan ibnu salaax wuxuu baxsiyaa inaanay waxba dee xataa haddaanay niyadaasi laba socon iyo qasadkaasi oo kitaabadan unuu qoray baab riwaayana la joogo kol haddiise aynu soo marray qiraacadii sheekha lagu dul aqriyayey marka uu aqriyo iyadoonu nacam oo dhan waa lagu dul aqriyay taas riwaayo laga dhigayay deetana kitaabadii riwaaya laga dhigaya intaas weeye oo dhib malaha iyaduna allah subxana wa tacala